asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta een dhinacyada badan iskala eegno teenan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii soomaaliga ahaa qaybahoodii saddex saddexdaa u dhici jiray mid ka mid ah haddii rabbi idmo mideennan maantana waxayna leedahay waxaa la yidhi saddex baa soomaalida gondolay saddex baa soomaalida gondolay markii lagu leeyahay dee waa soomaalida maanta maaragtay wareersan ma ahan soomaalidii hore saasay u badan tahay soomaalida maanta weeye ee wareersan taasaan dhihi karnaa sababtoo ah soomaalida maantu waa mid aad iyo aad u wareersan weliba markaad dhinac walba ka eegto way wareersan tahay dhanka siyaasadda waynu wareersannahay dhanka dhaqanka waynu wareersannahay dhanka hiddaha waan wareersannahay dhanka ganacsiga waynu ka wareernay dhanka qoyska waynu ka wareernay dhanka duqayda waynu ka wareernay dhanka waxbarashada waynu ka wareernay isku soo wada duubo dhinac walba maanta laga eego soomaalidu dee qaran dumay baa ku dhacay oo maaragtay waa dad aad moodo inay buur geeskiid liiqii ahaa ka laalaadaan kuwaasoo laga yaabo inay qawga ka galaalatido balaayo kaleento amaba laga yaabo in la turuntureeyo ama la tuqaantuqiyo waa wax macquula sababtoo ah dee ma jirto wax tababshaysi ah oo soomaalidu dhinac walba ay ka eegaysaana ma hayno oo dad un foorara ayay u eg tahay iyadoo aad moodid inayna madax iyo minjaba isdhaamin taanan maanta marka waxaa la yidhi saddex baa soomaalida gondolay saddexda soomaalida gondolayow maxaa tihiin halkan aan ku arkaynaa saddexda soomaalida gondolay midka u horreeya soomaalida gondolay waxaa weeye gargaar aadame bariga gargaar aadame bari waxaa la yidhi saddex baa soomaalida gondolay gargaar aadame bari gole ammaan sheeg iyo geediga tahriibkaa saddexdaasaa soomaalida gondolay aad ugu fiirsa dhegaystow waxaa la yidhi saddex baa soomaalida gondolay gargaar aadame bariga gole ammaan sheegga iyo geediga tahriibka saddexdaasaa soomaalida gondolay aad ugu fiirsa dhegaystow marka lagu leeyahay gargaar aadama sheegga soomaalida dabeecad bay ka noqotayba markii roobdoo xitaa inaad maqasho hay-adaha jimciyadda qurmaan ka dhexaysa iyo u n ta iyo bacaha nala soo gaadhaan iyo iyo daadka waxaan isaga moosna iyo raashin iyo waxaan haysanay biyaha qaaday oo daadad baa nala tegey inaad ka maqasho waa laga yaabaa ama laga yaabaa maahane dhaqan bay u noqotay markaad dhinacan kale aad eegtay abaarta ay joogaanna u n ay jimciyadda qurmaan ka dhexaysa hay-adaha wax gargaaroy dowladdoy kanay iyadana waxay u noqotay dhaqan iyo caado waa iimaan la'aan kale oo soomaalida haysa waa midda saddexaad ee geediga tahriibka ayaan dhexdeena social media waxaa qabsaday wax la dhaho loteri loteriga anigu ayaamahaasaan bartay waxaan u tacsiyeynhayaa loteriga dadkii uu ka hallaabay waxaan u hambalyeynhayaa loteri wax loteri la dhaho oo aynaa shaqo ku lahayn iyo wuxuu yahay ayna aqoonin iyo tahriib iyo balaayo iyo wax baas iyo adugu maaragtay min camalu shaydaan oo dhan ayaa soo kordhay taasoo aad moodid soomaalida inuu si fiican u fadhataystay marka saddexdan arrimood waxay ka turjumayaan waxyaalaha soomaalidu maanta ay ku sugan tahay waxaa la yidhi saddex baa soomaalida gondolay gargaar aadama bariga gole ammaan sheegga iyo geediga tahriibka saddexdaasaa soomaalida gondolay saddexdaba allaha uga gargaaro ayaan leenahay waa saddex arrimood oo dhibkooda wata waa un dad adigu maanka dhoof noqdayoo meelay u jeedaanba aan la garanaynin mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi aqoon xumiyo aweytiba way ku daandaamiyaan aqoon xumiyo aweytiba way ku daandaamiyaan baa la yidhi